waa aqalkii sare maalinkaan maalinkii ka sadexaysayba waxaan qabanay guddigii doorashada baarlamaanka jubbaland howsha samuu socodkeeda u daadiin lahaa baan qabanay shalayna ayaga araajidii laga qabanayay maantana khudbadahoodii baa la dhegeysanaya musharaxiintii marka halkaas wax maraya insha allah oo birritana waxaan bilaabi doonaa doorashadii bilayn oo aqalka sare waa gartay oo doorashada berri bay dhacaysaa haddii ilaahay idmo biri bay dhacaysaa way bilaabanaysaa haddii ay noogu dhamaatana adiga waa kheer haddii ay maalin kale nala gaadhan waa arkayna laakin inay birra naga dhamaataan rajeynayna insha allah gelinka horigelinka dambe waan shaqeyn doonaa guddoomiye sidee ayaad kusoo xusheen xubnaha u tartamaya aqalka sare waxaan usoo xullay saad ogtahay waxaa horta galaangal ule ama ama ama sharci weysiina madaxweynaha rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer jubbalandna oo is yiri jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee jubbaland federaalka way u mateli karaan kadibna wuxuu usoo gudbiyey guddiyii doorashooyinka shaqada kulahaa heer federaal iyo heer stateba marka way kasoo dhaadhacday hadda baarlamanka la keenay marka insha allah sidaasaa lagu soo xulay haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa wa insha allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo waadanimadooda jubbalandiga lagu soo xulay waxaanu wada ognahay in dhowaan guddiga doorashada heer federaal ay dib idinkugu soo celiyeen liiska musharaxiinta u tartamaysa golaha aqalka sare liiskaasi maxaad ka bedesheen liiskii waxa baa laga bedelay waxay ahayd gabdho kusoo dara runtii gabdhaha xaq bay leeyihiin xuquuqdooda in la siiyo waa sax laakiin waxyaaba waxaad moodaa cadaadin ah oo kabadbadinaya beesha caalamka ku wado soomaaliya oo ay kamid tahay gabdhaha marka insha allahu tacaala gabdhihii waa aduu gabdhaha ka tartami doona intaa hadda maanta ka qayb gashay khudbadihii waxay ahayn umalayna ilaa iyo afar gabdhood insha allahu waa waa ku jiraan tartanka gabdhaha waa soo gelayaan insha allah waana kursina way qaadan doonaan ilaa wax ilahi al ma noo sheegi kartaa saamiga gabdhaha u tartamaya golaha aqalka sare qaybta jubbaland waxay horta ku xiran tahay siday usoo baxaan laakiin waxaan kuu sheegayaa inay gabdho ku jiraan oo ay gabdho ka tartamayaan oo kuraas taqaan ay gabdho keliya ku tartami doonaan qaar kuraaska kamid ahna rag iyo ay dumar ku tartami doonaan marka aan ku sheegaya inay jubbaland qaadatay in gabdhahooda gabdhaha ay hajkooda siiso marka intaasaan ku cadaynaya laakiin soo bixitaanka waa rabitaankooda iyo baarlamaanka si usoo doortaan wey waxaa soo baxaya dhaliil ku aadan in tiradii gabdhaha loogu talagalay ay ka qaybgeli lahaa tartanka iyadan siinin arrintaas maxaa ka leedihin waxaan kaa leeyahay inta kaaraanka anaga on ka dadaali karnay inaan ka dadaalnay oy gabdhana kasoo bixi doonaan baan kollay ku cadaynaya oo ma aha in aan gabdhaha ku diidina gabdhaha annaga dhalnay nala dhasheen na dhaleen noo dhaxayaan ma diidinin gabdhaha inay wax helaan waa lasoo sharaxay way ku jiraan maanta khudbooyinkooda haddaad aragtaan waa daawan kartaan insha allah waana soo istaagayaan marka hadi calaf waa gaar laakin waxaan ku sheegaya in sidkooda diyaar ay utahay jubbaland inay bixiso gabdhaha oo oyna soo bandhigtay oo lasoo qoray sidee ayay udhici doontaa doorashada aqalka sare waxay udhici doontaa insha allah guddi baan u bixinay oo soo doo soo soo soo soo soo soo samayn doono doorashada qaabka udhaceyso waxay udhici doontaa waa waa doorasho codbeeri ah oo lagu kala heli doono codadka marka insha allahu si cadaalad ah oo hufan inay udhacdaan ilahi ka rajeynayna insha allah guddiga aad u saarteen doorashada aqalka sare ma baarlamaanka oo keliya ayuu ka kooban yahay mise waxaa jira qaybo kale oo maaragtay bulshada iyo qaybaha kale ee siyaasiyiinta ka tirsan maya waxaa hoosha daadiinaya madaxsamuu socodkeeda baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland guddi uu sameeyey uu magacaabay aqoon-yahanaha oo khibrad u leh baa qabanaya guddiga doorashada heer federaalna goobjoog bay ka ahaan doona iyo beesha caalamka marka sidaasay hoos u socon doontaa insha allah